بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشركii لixaad kitaabka الرisاaلة الجاamiعة والتذkiraة النaafiعة الxaj hada maxalu xajkii baa laga hadlayaa وأma الxaju xajku fahuwa xajku khaamisu arkaani الإslaami islaamka arkaantiisa kan shanaad wey xajkii arkaanta islaamka waa rugniga shanaad wey sharciga xaj waxaa lagu yidhaahdaa beytka ilaahay ee xaraamka ah in loo qasdo si camal loo soo guto iyo cibaado xajka iyo cumradu labadaba waa faral waxaa la faral yeelay sanadkii lixaad ee hijrada ayaa la faral yeelay xajka iyo cumrada labadaba qofkii faral bay ku yihiin laga helay shuruudii faralka qiil baa dhahaya sanadkii sagaalaad baa la faral yeelay culimada qaar baa waxay dhaheen zakada waxaaba ka fadli badan xajka maxaa yeelay zakada xoolo kaliyaa la bixiya laakiin xajka xoolihiina waa waa la bixinayaa qofka naftiisiina waa bixinayaa meeshii buu aadaya isku darayaa naf iyo maal wahuwa xajku fardun waa faral waa fardu cayn waa ijmaac cumraduna waa fardu cayn madhabka imaamu shaafici culimaa dhahaysa waa sunni waa qiil qofka cumrigiisa intuu nool yahay xajka hal maruu waajib ku yahay cumraduna hal maray waajib ku tahy marmar inay waajibaan kale waa dhici kadhaa hadduu isagu nadiro ama qado lagu yeesho wayanbaqii lilqaadiri qofkii awoodi kara waxa u habboon bay allaa yatruka alxaja xajka inuusan ka tegin fii kulli khamsi san siniina shantii sanaba inuu guriga ilaahay mar soo boqdo saasaa u fiican qofkii awoodi kara shantii sanaba inuu mar tago wahuwa fardun waa faral calaa kulli muslimin qof kastoo muslima dushiisa mukalafin la mashaqeeyo baaliq caaqil ah xurin oo xor ah wakadaa sidaasoo kale alcumratu cumraduna ahaatay waajib fi lcumri qofka cumrigiisa xajka iyo cumradu saasay waajib ugu yihiin maratan hal kol hal mar cumradu ziyaara luqada lagu yihahda sharcigana guriga ilaahay ee beytullaahi alxaraamka oo lasoo booqdo wey camalkaas si loo soo sameeyo bishardi listidaacati waajib markay noqonayaan bishardi listidaacati karid shardigeed wey qofku waa in istidaaco laga helo awood waa in laga helo wahiya istidaacaduna an yemlika waa inuu qofku milkisan yahay maa shay yaxtaaju ugu baahan yahay ilayhi shayga uu ugu baahan yahay fii safarihi safarkiisa ilalxaji xajka intii kaana u safrayo dihaaban sii socod iyo wa iyaaban soo noqod dihaaban tegid iyo wa iyaaban soo laabad istidaaca la rabaa qofkii istidaacada laga helo waajibkii baa saaran istidaacadu waa labo istidaaca binafsi qofka mar naftiisa uu ku awoodi karaa ama qof u kaalmaynayo wado oo xajka geeyadoo hogaaminayo gacanta qabanayo ku awooda oo nin booba kiraysay meelaha xajkii acmaashiisu ka soconaysa u hogaamiyey hadduu indhala yahay qof adeecayo oo aan kira la-aan ku kaxaynayana ma haysto sida wiilkiisi iyo addoonkiisii oo kale iyo ma haysto istidaacad haas baa la yidhaahdaa naftiisuu ku karaa marna istidaaca bilkeyr baa la yidhaahdaayo cid kaloo ku awoodi kara isagu ma awoodo isagu naftiisu ma xajin karo laakiin cid buu kiraysan karaa cid bau naayib ka noqonaya cid buu xoola siinayaa iga soo xaji buu dhahaya qofkaa xoolaha la siiya qofkaa xajka ka soo gudaya ama cumrada ka soo gudaya ama qofba u idnayaa wixii safarka loogu baahan yahay qofkan waa inuu heli karo dhar weel kharash sii socod iyo soo socod makal mukarama marka loo socdo iyo makal mukarama marka laga soo tagayo wadankiisa iyo beledkiisa oo usoo noqonayo kharashkaa waa inuu haysto wa nafaqata man qof nafaqadiisna waa inuu awoodo mankaasoo talzamuhu isaga ay ku laasimtay nafaqatuhu nafaqadiisu ilaa rujuucihi ilaa soo noqodkiisa ilaa soo noqodkiisa dadkii biilkooda ku waajibay waxay biilan lahaayeenna waa inuu heli karayo waxaase waa inay dheeraad ka yihiin dayn iyo guri la degan yahay iyo maradii la qaadanayay iyo wixii la mid a wa acmaalu lxaji xajka acmaashiisu halaaatu ashyaaa shayaal oo saddex weeyaan saddex nooc bay iskugu jiraan acmaasha xajku arkaanun wa waajibaatun wa sunan arkaan qayb waa arkaan qaybna waa waajibaad qaybna waa sunan arkaan waxaa la yidhaahdaa xajku wuxuu ku dul taagan yahay haddii aan lala imaan xajba ma jiro dhiigna laguma kabo dhiig laguma kabi karo waajibaadna waxaa la yidhaahdaa xajku wuxuusan ku dul taagnayn kow laakiin haddii qofku ka tago dhiig baa lagu kabaa isaga oo baabulxaj marka la marayo arkaantii waajibaadku waa kala labo sunanna waxaa la yidhaahdaa waxaan dhiigna lagu kabin xajna ku dul taagnayn qofku hadduu la yimaadana ajar dheeraaba ayuu helayaa fal arkaanu arkaanta xajku khamsatun waa shan alixraamu xarmashu ama xirashu wahuwa ixraamku niyatu dukhuuli gelid la galo fi lxaji xaj aw ilcumrati cumro la galo niyadeed weeyaan ixraam niyatu dukhuul gelid niyadeed wey marka xajkii cumrada waa leeyihiin rugnigan ixraam xaj inuu qofku galay iyo ama cumro buu niyeysanayaa taa markuu la yimaado qalbiguu ka niyeysanaya haddou ku hadlana waa sunni wayustaxabu waxaa la suneeyey an yaquula inuu yihahdo maca daalika isagoo qalbiga ka niyeysay nawaytu lxaja xaj baa niyeysay amaha aw ilcumrata nawaytu lcumra wa axramtu bihi waa xarmaday lilaahi tacaalaa ilaahay darti walaa yasixu ma ansaxayo alixraamu xirashu bilxaji xaj la xarmado ilaa fii ashhurihi bilaha xajka mooyaane xajka goortii la doono lama xihan karo haddoo kale lama xihan karo bilihi xajka mari mayno bilaha xajka laakiin waa la xihan karaa alxaju ashhuru macluumaat waa bilo macluumaada xajka waqtiyaashiisu wahiya bilaha xajku shawaalu bisha shawaal la yidhaahdo oo ramadaan ka dambaysa wa dulqacda bisha dulqacda la yidhaahdo wa cashru dilxija bisha dilxijo la yidhaahdo tobanka hore maalinta sagaalaad baaba carafaa xajkii haddii qof ka dhaafto maba jiraba tobankaas wey wa aakhiruhaa meesha u dambaysa duluucu fajri leylati naxri weeyaan habeenka leylatu naxri waa habeenka ciidda xajka waa berigeeda mar haddii waagu beriyo xajka waqtigiisa waa baxa inta habeenkii carafo waa lasoo istaagi kara shala galab oo sagaalaad carafo ah ilaa caawo ciidda ah xajka intaan waagu beryin carafo iyo xajka qofku hadduu tago xajka waa haleela waagu hadduu ku beriyo subxii tobnaad weeyaan laba bilood iyo toban beri weeye oo toddobaatan beri shawaal iyo dulqacda soddon iyo soddon ka soo qaad laba bilood adug intay doonaan ha ku dhammaadaan iyo cashru dilxija waaye tobankaasna oo ka maalinta tobnaad mar hadday dhalatay waa dhammaaday xajkii macnaha waa dhammaaday waa maxay qofkaan carafo tegin waxba uma jiraan xaj ah acmaal dhammaystir ahoo qofku la imaan karo iyo arkaantii wuxuu u dhiman buu gadaal kasii wadi karaa maalmahaas maalinta ciidda iyo saddexda bero ka dambaysa ayaamu tashriiq baa la dhaha haddii halkaa la tagana faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji meeshaa dood lama rabo fusuuq iyo daac ka bax lama ogola rafath lama ogolay dumar wax ku saabsan miiqaadka za- cumrada ee zamaaniga cumrada goormaan la xihan karaa sanadkoo dhan mar kasta waa joogta wa baaqiyal arkaani arkaanta baaqiyeeduna alwuquufu bicarafata carafa oo la istaaga wey wa baaqi arkaan alwuquufu bicarafa tii hore niyadii bay ahayd carafo la istaago iyo wa dawaafulifaada dawaafka dawaafulifaada la dhaho iyo wasacyu roorid la rooro safaya marwa iyo walxalqu tima xiirid aw itaksiiru tima gaabin inuu xiiro ama gaabiyo arkaanta inta kale wey carafo waxaa la istaagaa maalinka sagaalaad ee bisha dilxija qofkii meeshaa taga hadduu hurdo iyo hadduu iska marayo iyo waa u jidhaa mar hadduu muxrim yahay sida fiican meeshuu nebigu istaagay in la istaago weeye calayhi salatu wasalaam dhagaxyo waaweyn oo sallaxyaa ee halkaa goglayn buurta jabaluraxmo la yidhaahda salkeeda halkaasaa nebigu istaagay dumarkuna dhinacaasa istaagaya rugniga ugu weyn arkaanta xajka waa wuquufka carafa wuxuu soo gelayaa maalinkaa sagaalaad markii la gaaro geeska zuulka qoraxdu ay xagga u zuusho ilaa waagu ka baryayo maalinta ciidda inta laga gaaraya wey qofkaa waa inuu ehel cibaado u yahay qof waalan iyo qof wareersan iyo qof sarqaansan waa inuusan ahayn dawaafulifaada ku xiga arkaantu ku jira hameenka ciidda markii kala barkiisa la marayo lix saac waqtigiisu waa soo galo qofku weligii intuu joogana waqtigiisu bixi maayo dawaafkaas maalinkii maalinta tobnaad in lala yimaadaa fiican weliba gelinka hore mina soo ugu soo noqdo duhurkii arkaanta xajka waxaa ugu fadli badan dawaafka ramligaa qaba ibnu xajarna wuxuu leeyahay maya carafe isaageedaa ugu fadli badan carafe isaageedu waa cajo badan yahay sacyi safaya marwo dhexdooda weeye ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaahi faman xaja lbeyta aw ictamara falaa junaaxa calayh an yadawafa bihima waman tadawaca khayra faina allaha shaakirun caliim baa ilahay suurat lbaqara aayadda boqol konton iyo sideed sacyigaas waa safaya marwo dhexdooda wal xalqu aw taksiiru waxa weeye timahoo la gaabiyo amba la xiiro hadduusan samayn qofku weli ma xalaaloobayo xalaalow dhammaystiran timo yar hadduu iska gooyo saddex timood iyo wixii la mid a ee madhabkani wuxuu qabaa inay ku filan tahay waxaase fiican madaxoo dhan inuu xiiro ninka gabadhuna inay gaabiso xiiriddaasi ama gaabintaasi iyana waxay soo gelaysaa hameenka ciidda ee tobnaad kala bartankiisa marka la marayo intuu qofku nool yahayna waqtigiisu bixi mayo waa sida dawaafka oo kale buurta jamratulcaqaba maalinta tobnaad markaa gana- ganatid ka bacdi in la xiirtaa fiican hadyigiina la gowracay ka bacdi markaa ha xirto dhinac midig baa xiirashada lagu bilaabi ama jaridda qibladana waa la qaabili haddaba haddaa iska jaranaysa dhinaca midig ka bilowdha kan wax jaraya adigoo u sheeg wa arkaanu lcumra cumrada arkaanteeduna hiya iyadu arkaanulxaji waa arkaantii xajku hadda aan soo marnay ila alwuquufa istaag carafe la istaaga mooyaane oo falaysa minhaa cumrada ka mid maaha cumrada lama aado carafa ma laha istaag iyadu wayajibu waxaa waajiba lidawaafi dawaafka satru lcawrati cawrada asturideeda marka la dawaafayo cawrada waa in la asturo dawaafu lquduum mid baa la dhahaa waa dawaaf sunna ah qofkii maka soo gala intaan carafe la gaarin oo aan carafe la istaagin buu sunno u yahay dawaafu rukni ama dawaafu lifaada waa midka arkaanta ku jira dawaafu taxallul qofkii carafa dhaaftay oo gaari waayey muxrimnahay xaj xirnaa qofka isaga dad waxaaba la sheegaya guryihii iyo meelahaas wax ka kaxeeyay inta waayeen xajkiina soo aadayoo hadhow loogu yimid dadkii xajkii ka soo noqday maxay samaynayaan qofka carafa dhaafta dawaaf buu ku xalaaloobayaa sacyigiina hala yimaado timahana ha xirto sanadka dambana ha soo noqdo dawaafna waxa la dhaha dawaaf lwadaac sagootinta qofka doonaya m- inuu ka baxo magaalada maka meel masaafatulqasri jida ama wadankiisa u noqo baa la imaanaya dawaafna dawaafu tatawuc baa laha waa mid iska sunnaayo wakti male sabab male markuu qofku yimaadaba inuu iska dawaafo beytka ilaahay cawrada in la asturaa marka dawaafka laga maarmaana rag iyo dumarba wadahaaratu waa shardiga dahaara qab min alxadathayni labada xadadba daahir laga yahay xadadka yar iyo xadadka weynba hadday taabato haweeney ajnabiya isagoo dawaafaya weysadii waa budho waa masale khataroo iska taagan dawaafkeena dumarkii raggi isku dhex jiraan weysada hadday budheena dawaafkii baa buraya wuxuu yidhi wadaalika casiirun fi zixaami arrin culus weeye zaxmadda meesha ka jidha si la iskaga ilaalin karaa maba jidhaba falaa ba'sa marka dhib male maanta bitaqliidi limaami maalik imaami maalig maanta in lagu qabsado fii daalika masaladan oo qaba madhabkiisu yahay haweeney ajnabiga haddii la taabto weysadu inaysan burayn haddaan shahwo la isku taaban madhabkaa in la qabsado mooyaane si kale looma kala badbaadi karayo madhabka imaamu shaaficina dee muqaabalu asax buu isna haystaa labada qof oo isku dhacay istaabtay labada xadad waa in laga daahir yahay wa min anajaasati najaasana waa in laga daahir yahay marada iyo jirka iyo makaanka haddii arrimahani yimaadaan wuu soo dahaaro qaadanayaa haddii maradu ka bidda waa is asturayaa meeshau marayow ka sii wadayaa dawaafkii oo dhan soo bilaabi maayo wa an yakuuna waa inuu yahay dawaafku sabca dawfaatin toddoba wareeg toddoba jeeraa lagu soo wareegaya lagu soo jiiraynaya oo la hubo hadduu ka shakiyo tirsiga yar buu qabsanaya isagoo dhameeyey dawaafkii hadduu shakiyo shakigaas qiimo ma leh xajarul aswadkaa laga bilaabayaa dawaafka muxaadiyan lahu fii muruurihi bijamiici badani jirka oo dhan buu saa u qaabilinaya dhagaxan xajarul aswadkaayo dawaafka laga bilaabayo fil masjidi toddoba wareeg oo fil masjidi masaajidka dhexdiisa ahaatay masaajidka oo dhan dabadda ha ka wareegin masaajidka dhexdiisa waa in qof ku jiro walbeytu guriguna can yasaari bidixda waa inuu ka yahay kacbadu bidixda markaa wareegaysa wal xaaluhu qofkuna khaarijun canhu oo kacbada ka baxsan yahay kacbada hawadeeda iyo gacanta ha la gelin oo meeshaan sida berkadda saas xijru ismaaciil loo soo wareejiyey iyo hadduu meeshaa galo iyo fantaxyada furan iyo waxa weeye dawaafkii ma soconayo waa inuu dabadda ka marayo kacbada uusan hawadeeda gelin hadduu rabo kacbadan iyo meelaha laisku dhejiyey in laisku dhejiyo isagoo aan dawaafayn ha yimaado waaya shaadarwaanka iyo asaaska iyo xijir ismaaciil iyo kacbada kulli dabada hagama dabaddu ka maraya shaadarwaanku waa derbi yar ee kacbada salkeeda lagu dhejiyey daahan madow kacbada saa lagula qoofalay lagula dhejiyaa meelo wuxuu leeyahay saa loogu surayo silgiyada iyo silsiladaha albaabka iyo albaabka kacbada dhankaasu saa u xigaa ilaa xijir ismaaciil ayib xijru ismaaciil waa meel yaroo soo wareegsano labada rugni oo shaamiyiinkaaba udhexeeya labadan yamaaniyiinka xajarul aswadka iyo xiga maaha labada kale markaa maqaamu ibraahimka saa u dhaaftay labadaa kale buu dhexdooda ku yaallaa meel saas loo soo waxa weeyaan wareejiyey wayajibu waxaa waajiba an yakuuna sacyu sacyiguna inuu yahay sabca toddoba waa inuu yahay hadduu shakiyana tirsiga yar buu qabsanaya wa bacda dawaafin sacyigu waa inuu yahay dawaaf dabadi sacyi kasta maxaa la rabaa dawaaf inuu hormaro bacda dawaaf sacyiga ha lala yimaado dawaaf weliba saxiixa dawaafu rugni ama ha noqdo ama dawaafu quduum ha noqdo wa an yabda-a waa inuu bilaabo bisafaa safo waa inuu ka bilaabo wayaktima waa inuu khatimo bilmarwati marwana waa inuu ku dhammeeyo safaa laga bilaabayaa safa safa haddii laga bilaabo marwaa lagu khatimahayaa ilaa qur-aankaa hormariya safa ina safa baa la yihi mogta walmarwa waa lagu xiji safaa ka tagtay marwaa tagtay kow marwaa ka soo noqotay safaa timid labo ku noqodka kale saddex saasaa ugu wadi marka toddobaad waxay ku dhammaanaysaa marwa taa ka bilowda maahatan kale ku dhammaan waay si kalena waa lagu gartaayo mar kastoo safa ah ka tagtay tiro isdheer baas wadataa mar kastoo marwa ah kasoo socotayna tiro isla-eg baa wadataa safaa ka tagtay marwaa u socotaa waa kow ma safa marwo markaa kasoo socotid oo safa u socotid waa laba waa tiro isla-eg safaa nimid waxaan aadayaa marwa waa markii saddexaad soo maha waa tiro isdheer afartu marwuu ku aadaya markaan kasoo socdo waa tiro isla-eg shan misna safa waa tiro is- isdheer lix marwaan kasoo socda toddoba oo tiro isdheerana safaan ka tago marwaan ku dhammaynaya waay sidaas baa loo maamulaya wa bacda dawaaf waxaa la rabaa waajibaadka xajkan halkaana laga baranaya wa waajibaatlxaji waajibaatlxaji alixraamu min almiiqaat weeyaan miiqaadka in laga soo xirto miiqaadkii midka makaaniga ah m- meelaha loo xariiqay in laga xirto xajkii cumrada qofka maka jooga makow ka xiran walow qof yimidba ha ahaado oo waddan kale ka yimid meelna u bixi maayo waa xajka qofkii meel ka yimid madiine dhankeeda hadduu ka yimid dulxulayfa weeye shaam iyo masar iyo maqrib hadduu ka yimid iyo morocco juxfo juxfo ka xiranaya yaman iyo soomaaliya iyo iyo jabuuti waa soomaaliya iyo etoobiya iyo waxaa wayana waa iyo lamlam najdi najdida xijaas iyo najdida yamaneed meel qarni la yihahda ka xihanaya mashriq iyo ciraaq iyo waxaasna daatu cirqin meel la yihahda ka xihanaya waajibaadku waa maxay waa kuwa dhiigga lagu kabaya haddii laga tago miiqaadka waa in laga xirto walmabitu bimusdelifata waajiba musdelifa in lagu hoydo leylata annaxri habeenka tobanka musdelifa carafaa galabta laga soo dhaqaaqa ama maqribkii caawa meesha loo soo hoyanaya musdelife la yihahda gelinka dambe haddaad daqiiqda yar joogtid kugu filan waa habeenka tobnaade ciidda awey maqribka iyo cishahana inta lasoo gadaal mariya halkaa lagu tukadaa jamcu taakhiir toddobada dhagaxa oo biri aad tuuranaysana kasii qaado musdelifo ka qaado meesha addoontoo kalena waa ka qaadan kadhaa walmabiitu baa waajibaadka ka mida ku hoyasho layaaliya tashriiqi tashriiqa habeenadiisa bimina mina in lagu hoydo ayaamu tashriiq koob iyo toban labiyo toban saddex iyo toban wey bisha dilxijo la yihahdo waa in lagu hoydaa mina waayo habeenka mucdamkiisa qofku hadduu joogo lix saac iyo wax ka badan ku filan laba habeen qofkii joogo maalinka saddexaad aan galabta labayo tobanaad ka caraabo aan gabolka ugu dhicinna waa u bannaanta waxbana laguma leh oo biri ganashadii iyo tuuridda ahaydna waa ka dhacaysa hoyaatinkii habeenka saddexiyo tobnaadna waa ka dhacaya waramyu baa isna waajibaadkii ka mida ganashadii buurta la gananayay waaye jamratulcaqabaa la gananayaa maalinta tobanka buuraha saddexdaayoo isdaba yaal oo buurta jamratulcaqaba ay ka mid tahay maalmaha ayaama tashriiqana saddexdoodaba waa la tuuranaya macnaha maalinta ciidda hal buuraa la tuuran laakiin saddexda maalmooda ka dambaysa saddexda buuroodba waa la tuuranayaa buur kastana waa toddoba dhagax ayib xabad xabad baa dhagax loo tuuraya kuwa hal mar ku wada shubaya toddobada dhagaxba lama rabo taas wa dawaafulwadaaci sagootiga dawaafkiisa isna waajibaadku ku jira dawaaf ilwadaac marku rabo inuu noqdo ama masaafatulqasri meel jidha u baxayo waxaa laga rabaa dawaaf ilwadaac qofkii xaajiga ahaa hadduu yahay haddousan ahayn haddou reer makaad yahay haddousan ahayn waxaan laga rabin oo keliya gabadha xaaidada waa iska tegi kadhaa iyadoo aan dawaaf ilwadaac la iman gabadha nifaasku ku dhacayna xaaidadaasi la mid waama sunanu sunayaashu fakulu maa siwa larkaani wax kastoo arkaanta kasoo haray iyo walwaajibaati waajibaadka wixii kasoo haray weye wax allaale wixii kasoo haray weye arkaan iyo waajibaad oo faman taraka rugnan qofkii rugni ka taga lam yasixa xajuu aji xajkiisu asixi mayo ilaa rugniga dhiig laguma kaba soomayna dhihin xajkiisu ma asaxayo walaa yaxilu mana xalaaloobayo min ixraamin xirashadiisa xalaal ka noqon mayo xataa yaatiya bihi ilaa uu la yimaado rugnigii uu ka tegey hadday suurtagal tahay inuu la imaan karo waa inuu la yimaado haddaysan suurtagal ahaynoo carafeeba ka mid ahay carafaa dhaaftay dawaafkii iyo sacyigii iyo xalqiga hala yimaado xajkana ha soo qalleeyo sanadka dambe walaa yajburuhu kuna ou kabi maayo rugniga walaa yajburuhu ma kabayo damun dhig waay dhiig lagu kabi maayo rugnigaas walaa hayruhu dhiig iyo dhiig waxaan ahayn midna lagu kab iyo wax kale midna lagu kabi maayo walaa yajburuhu damun walaa hayruhu midna kabi maayo rugni qof ka tegay rugnigii baa lag- looga fadhiyaa wa halaaatun saddex oo min alarkaani arkaanta ka mid ah laa tafuutuhu qofka ka tegi mayso maadaama xayan intuu nool yahay wahiya saddexdaasi adawaafu iyo wasacyu iyo walxaqu dawaafka iyo sacyiga safaya marwa iyo timaxiiridda ama timajaridda wey in yowmu naxri maalinta ciidda laga dibdhigaa waa karaahiyada laakiin hadduusan la imaan waktigu waa u joogaa waktigooda ma baxayo waman taraka qofkii ka taga shay-an oo min alwaajibaati ka mid ah saxa xajuu xajkiisu waa asaxaya walazimahu damun dhiig baana ku waajibaya laakiin qofka arkaanta ka tegay xajkiisu ma asaxayn ba hadda soo nir kan waajibaad buu ka tegay xajkiisu waa asaxaya dhiigna waa laga rabaa wa calayhi ismun dushiisana dembiba ah in lam yucdar haddaan loo garaabin ama loo cududaarin mid loo garowsha leh ama cududaar leh hadduusan ahayn waa qofkii dee hadda soo islaamay ama meel islaamnimada ka fog kusoo barbaaraya culimonimada waman taraka shay-an qofkii shay ka tago oo mina sunani sunayaasha ka mid a falaa shay-a calayhi waxba dushiisa ma ah walaakina tafuutuhu waxaa ka tegaysa alfadiilatu fadiiladii iyo derajadii baa dhaafaysa sunnahaas waxba laguma leh ajarkii baa dhaafay keliya ayb wayaxrumu waxaa xaaraana satru ra'si rajuli ninka madaxiisa asturidiisu waa xaaraan wax allaale wixii astur loogu loo yaqaan madaxa lama saari karo waa markaa xajka la joogo wa wejhil mar'ati haweeneyda wejigeeda asturideeduna waa xaaraam wejigii waa inaysan niqaab iyo ku xihan haddaan baahi keenin haddii markaa baahi keento ha ku xirato fidyena waa iska bixinaysaa haddii kale maradu qaabaysan wejiga u taabanayn ha- saa hagu soo laalaadiso wejigan aan ku dhegayn qaarkood baa sameeya dunweynaha dumarka ka yimi ninka i madaxiisa iyo haweeneyda wejigeeda lama asturi karo waa xaaraam almuxrimayni labaduba laba muxrimeyn ah xarman waaye ninku shay soo godana ma xihan karo xataa xubnihiisa xubin ka mid ah waxyaalaha faraha la gashado iyo ee haweeneydu iyana ma gashan karo qufaazeyn baa la yidhahdaa bahalahan galofiska oo kale ah waaye caraf waxle lama ogolo jirka iyo marada midna xubin ka midana lama asuri karo sigisyaan iyo wax lamid a iyo midna waa raggii marka bahalkan hadda la yiraahdo sanka iyo afka saas loo gashado maska kaa isaga ah isagana waa laga hadlaya waxay leedahay qofka muxrim hadduu yahay waa inuusan gashan waisaalatu dufri baa xaaraan ah cidiyaha suulintooda iyo was shacri timaha lagama goyn karo ilaa laga gaaraya waqtigeeda waduhnu shacri ra'si madaxa timihiisa subkidiisa xaaraan ah iyo walixyati garka madaxa timuhu meelo badan ba qofkiiba ku leeyahay madaxa iyo garka kuwooda lama taaban karo lama suuki karo isagoo muxrima wey jirka kale saa maaha watadayubu jamiici اlbadani jirka dhammaantii in la dhiibeeyo la carfiyo iyana waa xaaraan wey waa la diiday wayaxrumu waxaa xaaraama caqdu nikaaxi nikaax xiridiis nikaax in la gunto lama ogolo mana guntamayaba qofka muxrimkaa waxna ma nikaaxsan karo waxna ma nikaaxin karo waxna ma dooni karo qof baa saddex timood iska gooyay ama saddex idiyood iyo wixii ka badan ama caraf buu isticmaalay ama subagb dufan bu wow subag kaday ama saliidays dhiig baa lagu yeelanaya neef inuu gowraco u qaybiyo masaakiinta ama saddex maalmood inuu soomo xidhiidha ama kala tagsan ama lix miskiin inuu quudiyo maka joogto miskiinkasana saac barkiisa uu siinaya nikaax in la gunto iyo waljimaacu jimacba waa xaaraan wa muqadimaatu jimaaca waxyaalihiisa ka horeeyana waa xaaraan oo mubaasharo iyo dhunkasho iyo wixii la mida waa xaaraan wa itlaafu kulli xayawaanin xayawaan dhammaantiis noole dhammaantii inuu telfintiisu waa xaaraan xayawaankaasoo bariyin bariga loo nisbay bari kan banaanka jooga wey baxrigaa baxaya kuwa badda ku jira waa la iska ugaarsan karaa bariyin kaasoo waxshiyin waxshi oo duurjooga waa bahalkan la qaban karin ilaa xeelad in lagu qabto mooyaane kaasoo ma'kuulin ma'kuul ah kan la cuno wey wixii aan ma'kuul ahayn sida libaax iyo shabeel iyo waxaas dee ma'kuulba maha iyagoo xaaraan maha in la dilo walmaratu haweeneyduna ka rajuli ninkay kuula too tahay kuula mid tahay fi lmuxaramaati waxaa la xarimay dhammaantood intaa ay ka dhexaysa wey waxaa muxaramaadka ninka unbay la midta ilaa waxaysan kala mid ahayn dawaafulwadaac lagama rabo xaaidada iyo nufasada iyaga dawaafulwadaac lagama rabo way iska tegi karaan درسنا انتهى سكوئها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب